maamulka gobolka hiiraankan degmada beledweyne ee ururada bulshada rayidka gobolka iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegaya munaasabada ciidul adxa oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka hiiraan munaasabadan ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka gobolka hiiraan iyo heese kala duwan oo ay qaadeen fanaaniinta magaalada beledweyne
calankan cuskadayo sharaftan calmadayo isiigu noolo isiigu noolo noolku maani maaniine dhalinyarada weyne maska dhicin kareyna mise waan iskaafnaa ibsalaabukeena
xubnaha ka qayb galay munaasabadan ayaa guul u rajeeyay shacabka soomaaliyeed iyagoo ugu hambaliyey munaasabada ciidda
maanta waxaan dhihi karnaa waabaa baryey bilicsan arooryo suuban maalin baxsan waayo caraale wuxuu hayaa muddo adiga xilka laba bilood camal wax ku dhow ah waxa uu dardargeliyey dhallinyaradii fanka oo aan isdhihi karno maanta waxay soo bandhigeen dhaqankii hiddihii qalabkii kala duwanaa dhallinyarada iyo maanta darayskii dhaqankii hidaha xiran dalagii waddankeena ka baxaya ee aan ku faanayna mar kasto waxaan sii dhihi karnaa caraale hadduu sanad joogane wuxuu noo dhisayaa meelo aan ku dabaalanno iyo meelo aan ku dalxiisno waana uga fadhinaa guddoomiyaha maadaama aan ku hadlaayo afka haweenka gobolka hiiraan waygii hore caraale markii la magacaabay waxba kama sheegi karin hadda laakiin ammaantiisa waan bilaabaynaa waxaan leenahay caraale horey u soco
mudane guddoomiye cali maxamed caraale waad u jeeddaa hiddaha iyo dhaqanka gobolka hiiraan iyo fankii sida loo jecel yahay ayadoo maanta tahay maalin ciid ah dadkuna maaragtaa oo haddii maalin kale looga dhigo intaan ay ka badan lahaayeen haddana sidaan tirada badan loo joogo waxaad dareemaysaa dadku inuu jecel yahay nabadda laakiin dad nabad iskugu yeeraba ay la'yihiinbu marka haddii ilaah yidhaahdo maadaama wakhtigaada uu cusub yahay ma ku dhaliilayno waxna ma sheegi karno waxaan jecelnahay maadaama reer hiiraan ay nabadda jecel yihiin indhahaada aa uga jeedo in haddii ilaah yidhaahdo bulshada kulamadooda haddii ay tahay xafladaha noocan oo kale ama wacyigelinta barnaamijyada wacyigelinta dhallinyarada ama bulshada oo dhan waxbarashadoo kale ciyaarahoo kale in dadka lagu guubaabiyo ama la yskugu yeero si nabad dadku nabadda ay ugu soo jeestaan guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde iyo guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda xasan ibraahim cabdulle ayaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay ka shaqeeyaan midnimada iyo nabadgelyada hambalyaanu leenahay soomaaliya meel kastoo ay joogto waxaan u hambalyaynayn maanta ciid wanaagsan ayaan u hambalyaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale ha ku gaaraana farxad iyo baraare iyo bashbash iyo barwaaqo waxaa kaloon leenahay reer hirshabeelle ayaan hambalyo u diraynaa ayagana inuu ciiddan ciiddada kale ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo gaar ahaan gobolka hiiraan ayagana sidaasoo kale aan u diraynaa inay ku gaaraan caafimaad qayrqabo iyo walaaltinimo iyo wada jir waxaa kaloo halkaan aan hawada u marinayaa dadka reer hiiraan aad iyo aad baan maanta u faraxsannahay meel kastoo aan joogno magaalada markaan soo marmarnay xaafadaha afarteeda xaafadood waxaanu arkaynay dad aad iyo aad u faraxsan oo fara badan oo mataqaanaa ka qaybgalaayo ciidda ka qayb qaadanaayo aad iyo aad u iidaysanaayo oo ismarxabaynaayo waxaa loo baahan yahay marka maadaama oo mataqaanaa aad iyo aad loo dabaaldegaayo inay ka shaqeeyaan amniga iyo horumarka iyo bilicda magaalada iyo wadajirka iyo toosinta maamulka gobolka hiiraan ama ha noqdo ama hirshabeel ha noqdo toosinta inay ka qayb qaataan ay nala wadaagaan wax kastoo dhibaato ah oo ka jiro magaalada inay mataqaanaa ay dhankooda ka qabtaan farxad weynay noo tahay inaan maanta ka soo qayb gala xafladdan ku saabsan munaasabadda ciidda ciidul adxa muhiimadda ay leedahay waad dareemi kartaa adxa waxay u taagan tahay micno ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyo hambalyo hambalyo soomaali oo nabad iyo barwaaqa horumar iyo baraaro ayaan u rajaynayaa sanadkan sanadka xiga inay gaaraan khaasatan hirshabeelle dowlad goboleedka hirshabeelle gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxaan u rajaynayaa in amnig tan ka wanaagsan barwaaqa tan ka wanaagsan ee horumar tan ka wanaagsan inay gaaraan ummadda soomaaliyeed ee halkan joogta cid kasta oo waqti iyo juhdi ku soo dhumiyey bahda ciyaarta soo bandhigtay ciyaaraha kala duwan ee ugu horeeyaan hidaha iyo dhaqanka sidoo kale waan kaga mahad celinayna waqtiga ay soo horeen iyo juhdiga ay bixiyeen